waxaan dareemay maalintii arbacada hadda lasoo dhaafay bishii lixda ahayd indhax xanuun baan dareemay saa la socotina de cudurka wadanka ku jirayo maalin kasta qof baa soo dhacayay marka maadaama indhax xanuunka uusan ahayn calaamada ugu waaweyn oo la dareemayay haddana shaki baa galay oo dadka weydiinayay maalintii labaad sidoo kale ahayd laakiin adigu maalintii saddexaad baan waxaan dareemay cuno xanuun iyo xoogaa calaamadihiisa jirka iyo xanuunka iyo waxyaalahaas aan dareemayo saas ku bilowda astaamahaad isku aragtay ka sokow qaabkeebaad is leedahay uu kugu dhacay aniga runkeyda maalmihii koole saasaan maaragtay dareemay maalmihii dambe oo aan ogaaday ama aadka aan uga shakeeyey in jiradaani ay soo gashay waa markii aan dareemay cuno xanuunka iyo qandhada iyo wareer siyaada ah oo aada madaxa dhulka andhigi waayay markii aan dalbaday baaritaan caafimaad oo laga qaadayna way xaqiijiyeen in covid nineteen ugu dhacay marka lagu xaqiijiyey in cudurka uu kugu dhacay maxaad samaysay waxa kale aan sameeyey waxay ahayd inaan aniga isolation isku sameeyo oo quarantine isku sameeyo gurigeyga aan dhaafinin dadka xaafada joogana aan u sheegay inaan iska shakisanahay waxaa ku xigay kabacdina inaan laamihii caafimaadka aan la xiriiro oo ay ii soo diraan tiim marka tiimkaasna waxay iga qaadeen testiga intaas waxaa soo baxayay warar sheegaya in wasiir kale isna uu cudurka ku dhacay marka ma isku meel baad joogteen a isku meel baan joognay isku shaqaan haynay waxaan ahayn wasiiradii u gurmaday daadadkii fatahaadii ka dhacay qardho sidii dee cudurka noo asiibay ma garan karno marka hore dee moogtahay waxaa dhici karta qofku in keriyer muddo ah baa dhici karta oo annagu aan wadanay oo markaas ugu dilaacay inuu meesha aan ka qaadnay meesha nooga yimid ma garan karno laakiin wasiirka kaleeto waa wada soconay waa wada shaqaynaynay kulankayo ugu badnaa isagaa markii horeeto qandho iyo xanuun qabtay marka kabacdi ba anigana marka xanuunka isoo ataagay oo markaas kabacdi aan la dareemay laakiin meeshaan anu ka bilaabay marka horeysa aan dareenku iga galay indhaha iyo sidaa u bilaabay qardhan joogay maalinka xigtana waa soo baxay gurow aniga marka ka waran shaqooyinka dowladda iyo kulamada wasiirada ma ka qayb galaysay maya intii aan dareemay kama qayb galaynin oo waa joojiyay inaan ka qayb galo oo xirir la sameeyo ama wasaaradan aanjooga ha ahaato ama madaxda kaleeta ha ahaato ama xiriirka dhan waa joojiyey markii u horreysay markaan dareemayba in saaxiibkaygii la shaqeynayana xanuunsaday aniguna iska shakiyey waxaan susbensh ku sameeyey shaqadii aan hayo dhanba waa joojiyey wasiir ma jirtaa in mar aad wadanka ka baxday mise gudaha baad ku sugnayd intii covid nineteen wadanka jiray oo aada usoo batay waa la socotaa sanadka hore december buu de caalamkanan qabsaday marka intii wadanka oo adduunka u qabsado dhan waa jooga wadanka kama bixinin safar mar aan ethoobiya soo maray waa jiray december oo kaleeta wadanka dib ugu soo noqday december soomaaliya wadanaba oolinba wakti dhow anaga haddana soo gala saa ula socotida laakiin intii aadka u faafay wadanka kama bixinin marka hadda waa sidee xaaladaada caafimaad aniga hata ilaahay baa mahad iskale sida hadda ii qabtay waa si aan odhan karo waa mail waa iska dhexdhexaad xanuunka ugu daraa i qabtay wuxuu ahaa madaxwarar siyaadaah qandho hal mar twenty four hours haysay adeena siyaada ahayd waxaana cabayey ama isku maaragta isku daybayey barasatamaal iyo caabitaan fara badan marka hadda aad baan u fiicanahay madax wareer baan dareemaya iyo xoogaa diiji ah laakiin aad baan hadda u fiicanahay in maaragtay guryaha lagu ekaado qofkii iska shakiya in maaragtay uu isbaaro qofkii laga helaytana uu ummada kaleeto uusan gaarsiinin oo guriga isku xamimo mas-uuliyad qof kasta inuu iska saaro sidii cudurkan uu xakameyn lahaa uusan u siifiyeen dad badan oo mujtamaca waxaa ku jira tabar yar iyo kuwa xanuunsan oon xamili karin marka waxaan oon lahaa qof kasta mas-uuliyad gaar ha iska saaro sidii cudurka loo xakameyn lahaa